magaalada jubbe ee caasimada dalka koonfur suudaan ayaa waxaa saaka mar kale laga maqlayay rasaas culus oo dhex maraysay ciidamada dowladda madaxweyne salfakiir iyo maleeshiyada riyaag mishaar qulqulatooyinna dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayey ayaa waxaa ku dhintay in ka badan boqol qof dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday labada dhinac inay colaada joojiyaan warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya dagaaladan cusub ayaa sababay khasaare kala duwan waxaana cabsi xooggan laga qabaa in dalku mar kale cagaha la galo dagaal sokeeye meelaha dagaaladani ay saameeyeen waxaa ka mid a xero ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah sida laga soo xigtay dad goobjoogayaal ah xaaladdu aad bay u xun tahay waxaana dhinacan jira khasaare aad u ballaadhan waxaan filayaa in tiradu ay gaadhayso ilaa konton ilaa lixdan qof sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta xeradan kaas oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego sababo ammaan awgeed wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey waxaa jira khasaare soo gaadhay dadka rayidka ah waxaana jira hoobiyayaal ku soo dhacay xerada kuwaas oo dhaawacay ilaa siddeed qof ayuu yidhi ugu yaraan hal qof ayaa xerada ku dhintay laakiin mas-uulka xeradani wuxuu sheegay in aanu ka warqabin khasaaraha xerada debaddeeda ka jira halkaas oo dagaallo xooggani ay ka socdaan afhayeen u hadlay kooxaha mucaaradka ah oo lagu magacaabo william deng ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen xarun ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ah oo ku yaalla agagaarka jebel saddex diyaaradood oo ay ku rakiban yihiin qoryaha sida darandooriga u dhaca ayaa duqeeyey dhinacayaga ayuu yidhi hase ahaatee afhayeenka dhinaca xukuumadda ma aysan suuro gelin in la helo si uu arrintan uga falceliyo howlgalka qaramada midoobay ee koonfurta suudaan ayaa xilligan ku jira heegan sare oo dhinaca ammaanka ah taas oo aan loo oggolayn shaqaalaha qaramada midoobay in ay sameeyaan wax dhaqdhaqaaqa sidaana waxaa sheegtay afhayeen u hadashay howlgalka qaramada midoobay dagaalka ka dhacay axaddan maanta ah dalka koonfurta suudaan ayaa daba socday xiisad ka dhacday jubba maalintii jimcaha halkaas oo ay ku dhinteen ilaa boqol qof xaaladda ayaa u muuqatay in ay degganayd maalintii sabtida ee shalay oo ku beegnayd maalin ay ahayd in koonfurta suudaan ay u dabaaldegto xorriyaddeeda sannad guuradii shanaad shirkadda duulimaadyada ee kenya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakinayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay jubba shirkadda ayaa ku qortay boggeeda twitterka in ay u hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay koonfurta suudaan sababo la xidhiidha xaaladda amni ee haatan dalkaasi ku sugan yahay dalka koonfurta suudaan ayaa xilligan ka soo baxayay dagaallo sokeeye oo ka dhashay khilaaf siyaasadeed oo dhex maray madaxweynaha dalkaas salfa kiir iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas riyaag mashaar labada hogaamiye ayaa dagaalkii dhacay maalinta jimcaha kadib si wada jira ugu baaqay in xaaladda la dejiyo waxaana dagaalka jimcihii uu ka dhacay debadda dhismaha madaxtooyada halkaas oo ay ku kulansanaayeen madaxweyne salfa kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii mashaar wuxuuna markiiba ku fiday magaalada oo dhan heshiis la gaadhay bishii ogos ee sannadkii hore ayaa lagu soo afjaray dagaalka hase ahaatee weli howl weyn ayaa hor taalla labada hogaamiye taas oo ah in ay isku dhafaan ciidamada waana mid ka mid qodobada ugu muhiimsan heshiiskan xogayaha qaramada midoobay ban kimuun ayaa xiisaddii jimcaha dhacday kadib sheegay in aanay muuqan ka go'naansho la xidhiidha hannaanka nabadda isaga oo dhinacyada ugu baaqay in ay soo afjaraan dagaalka islamarkaana ay anshax mariyaan taliyayaasha militari ayna si wada jir ah u hirgeliyaan heshiiska nabadda dalka koonfurta suudaan ayaa xorriyadda ka qaatay suudaan shan sano ka hor halkaas oo xafladda caleemasaarka dalka cusub ay caasimadda jubbo kaga qayb galeen in ka badan afar boqol oo ergo ah oo caalami ah shacabka koonfurta suudaan ayaa xilligaas rajaynayey in dalkooda cusubi uu barwaaqo u horseedi doono oo uu noloshooda wax badan ka beddeli doono hase ahaatee dalkaas waxaa ka qarxay dagaallo sokeeye laba kun iyo saddex iyo toban taas oo horseeday in tobannaan kun oo qof ay dhintaan islamarkaana dad aad u badani ay ku barakacaan